بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم والليل habeenkii aan ku dhaartay idaa yakshaa marka uu daboolo makhluuqa wannahaari maalinkii aan ku dhaartay idaa tajallaa markuu faydmo wamaa khalaqa wamaa allihii aan ku dhaartay khalaqa abuuray addakara midka lab iyo walunhaa midka dhadig inna saxyakum camalkiinnu la shataa waa mid kala tagsan fa ammaa man qofkii acdaa bixiyo wixii la amray inuu bixiyo wattaqaa allana ka baqa oo wasadaqa rumeeya bilxusnaa jannadii wanaagga badneed fa sanuyasiruhu qofkaas waan fududaynaynaa lilyusraa xaaladii fudaydka badneedaan u fududaynaynaa wa ammaa man qofkii bakhila ku baqiila xaqa alle iyo xaqa addoommada wastaqnaa allana iska deeqtoonaysiyoo ka deeqtoonaada wakadaba beeniya bilxusnaa tii wanaagga badneed fa sanuyasiruhu waan fududaynaynaa lilcusraa tii culayska badneedaan u fududaynaynaa wamaa yuqnii muxuu ka deeqayaa canhu qofkaas xaggiisa maaluhu maalkiisa idaa taraddaa markuu shalwado oo naarta ku shalwado suurat leyl waa suura makiya ilaahay weynaa subxaana wa tacaala wuxuu ku dhaaranayaa aayado waaweyn oo aayaadkiisa kowniga ka mid ah aayaadka allaah aayaadna waa aayaadka munasalka ah ee la aqriyo aayaadna waa aayaadka kowniga macnaha aayad asal macnahaan waxa weyaan calaamad wax ku tusta marka aayaad kowniya waxaa ka mid ah cirka iyo dhulka oo kale habeenka iyo maalinka qoraxda iyo dayaxa waxaasoo dhan waa calaamad kutusayda waxa weeyaan allaha khaaliqa ah ee mudabbirka ah maamulayo inta abuuray maamulaya allahaas awoodiisa iyo cilmigiisa ayay kutusayda marka waa aayaad sida ilaahay baa yidhi subxaana wa tacaala wa min aayaati alleyl wاnnahaar wاshamsu wاlqamar ilaahay marka aayaadkiisa kowniga ah waa weyn ee ilaahay awoodiisa tusaya ayay ka mid yihiin marka aayaadkaasu ilaahay ku dhaaran ilaa wuxuu idhi subxaana waleyla habeenkii aan ku dhaartay idaa yakshaa markuu daboolo alkhaliiqata makhluuqa markuu daboolo amase waxa weeyaan dhulka iyo cirka inta u dhaxayda markuu daboolo markaas ayaan ku dhaartay maxaa yeelay mararka wakhtiga habeenku soo galo ama maalinku soo galo tasarufka koonka ama maamulka koonka ka socda qof walba indhihiisu ku arkaya qof walba wuxuu arkayaa maamulka koonka ka socda waxa weeyaan halkaasa ilaahay ka keenaya mugdi qoraxdiina intuu ka ridaya markaasaa dhulkii dhammaa oo iftiinka ahaya hal mar madow noqon cid kale oo nuucaa samayn kartaa ma jirto sida mugdigaas loo joogo hal maru haddana bedelin markaasu iftiin keeni marka aayaadkaasu markay isbedelayaan calaamadaha waaweyn oo ilaah awoodiisa ayaa dadka u wada muuqanaysa markaasu alla ku dhaartay wanahaari maalinkiiaan ku dhaartu ilaah yidhi subxaana idaa tajallaa markuu faydmo oo caddaado labada waqti waa waqtiyada isbedelayaan aayaadku wamaa maada ladaa kuugu bannaan maada bimacnaa man weeye allah lagu ridaya wamaa ay man allan ku dhaartay khalaqa abuuray addakara kan lab iyo walunhaa kan dhadig waxa weeyaan allaha abuuray waxa dhadig iyo waxa lab waxa dhadig iyo waxa lab waaday u badan yihiin makhluuqaadka in badanoo ka mida ayaa dhadig iyo lab ah marka allah abuuran ku dhaartay marka ilaahay asagaa isku dhaartay waxaa kaleetoo kuu bannaan oo la eraabaa maada masderiye markaas macnuhu wuxuu noqon وma kلق الذkر والأنثى وkhalق الذkr والأنثى kan lab iyo kan dhadig abuuristooda ayaan ku dhaartay abuuristu marka waa ficil ilaahay ilahay ficilkiisiu marka ku dhaartay abuurista kan dhadig iyo kan lab ayaan ku dhaarto ilahay leey subxaanaه وa taعaalى ina sacyakuma kana marka jawaabulqasamkii shaygii ilaahay u dhaartay ee intaas u soo dhaartay waa kan inna sacyakum camalkiinnu la shataa waa mid kala tagsan acmaasha aad samaynaydaan addoommadiio waa kala tegsan yihin waxyaala kala duwana alla ku soo dhaartay habeen maalin waxa weeye wax lab iyo wax dhadig markuu dhaartii taas noqotay jawaabulqasamkii ama nuqsamu calaygii shaygii loo dhaartana wuxuu noqday wax kala gedisan oo waa maxay addoommada acmaashoodu way kala gedisanta qof walbaa subaxdii waa kallihi markuu kallaho waxa weeyaan midna naftiisuu halaagin midna naftiisuu ilaahay ka qadinoo naar ka xoray marka acmaashiinnu way kala gedisan tahay ilaahay weynaa subxaana wa tacala saas darteeda daarta aqra waa la kala duway ilaa ilaahay waa alla cadli ah alla waa cadli marka waxa weeyaan abaalmarintii wuu kala duwoo daartii jazaha janno iyo naaruu ka kala dhigay sababtoo ah camalkii addoommadaa kala gedisan inna sacyakum la shataa acmaashiinnu way kala gedisan tahay way iska soo horjeedaa qofna wuxuu u kallahaya oo u caraabaya oo u seexanaya oo u fekeraya khayr qofna waxa wey wuxuu u kallahaya u seexanaya u soo jeedaya shar ilaahay weynaa marka jazihiina sidaas u kala bedela siday u kala duwan yihiina waa sidaa oo waa faahfaahiy ilah wuxuu yidhi subxaana fa amaa man qofkii acdaa bixiya ey maa umira biikhraaji wey lama tiri karo wixii la amray inuu bixiyo wixii la amray inuu bixiyo qofkii bixiya wixii la amray waxa weeyaan tawxiidkii daacaadka ilaahay oo dhan xuquuqdii alla o dhan aa soo gelayda iyo xuquuqdii addoommada wixii la amray inuu bixiyo oo waxa weeyaan tawxiidkii ugu horeeyo waxa weeyaan sekadii ay kow ka tahay waxa weeyaan xuquuqdii dadkuna waa soo gelaya xuquuqdii dadka waxa weeyaan iyagana wixii waa la amray biilkii carruurtiisii waa la amray waalidiintiisii qaraabadiisii waxa weeyaan iyadana waa la amray marka fa amaa man qofkii acdaa bixiya maa umira biikhraajihi wixii la amray inuu bixiyo ee xaq ilaahay iyo xaq addoommada ahaa wattaqaa allana uga baqa arrintaas oo marka uu waxaan bixinayo wuxuu u bixinayaa dan kale kama le alluu uga baqaya ilaahay buu uga baqaya oo sidaas ayuu waxa ku bixinaya wasadaqa rumeeyana bilxusnaa tii wanaagga badneed maxaa loola jeedaa bilmujaazaad weeye in ilaahay janno ugu abaalmarinayuu rumaysany marka uu waxaan bixinayo marka uu waxaan bixinayo tii wanaagga badneed waa jannada waa abaalmarinta jannada tii yuu rumaysany saas darteeda waxa uu bixinayo waxay rabaan ha ahaadeen wuxuu u bixinaa inuu abaal ilahay agtiisa uga helo welidaa saas daraaddeed haddii waxa weeyaan qofku markuu biilka bixinaya caruurtiisuu siinaya caruurtiisuu siinaa zawjadiisiiu siinaa hadduu u niyaysto ilaahay inuu janno yarle uga helo waa afdalu diinaar xadiiska saxiixay ku soo aroortay afdalu diinaar yunfiquhu rajul addoon wuxuu bixiyo kan ugu fadliga badan waa shilinka uu ehelkiisa caruurtiisa xaaskiisa siinayo shilin ilaahay loogu taqarubo shilinka labaadna waa shilin uu ku bixiyo jihaad fii sabiilah labadaasuu nabigu istaba dhigay sal allahu caleh wasalam marka laakiin waa hadduu niyeysto ama hadduusan niyeysan waa iska caado isagoo bixiyeyba hadhow ku soo dhacda waxba ma niyeysto waajibkii waa kudhawaa ka dhaca u dambaabima laakiin shilin ajir male welidaas saas aadeed shaydaanku waa cadow qofka waxa weeyaan hadduu ka ceri waayo wuxuu kula dadaalayaa inuusan niyeysan oo niyada seejiyo oo bil walba is yidhaa bisha dambe bal niyeyso bishaan ku seegtay taasuu ka shaqayna marka waa inaad garato ood inaad cadow leedahay oo shilin kasta markaad baxaydo intaadan bixin inaad isqabato ood kadib niyeysato marka qofka bixiya waxa uu bixinaya waxa weeyaan u bixiya ilaahay cabsidiisa weeye wasadaqa rumeeya bilxusnaa tii wanaagga badneed oo abaalmarintii jannada ah abaalmarintii jannada waa sidaa sida waxa weeyaan qataada oo taabiciya uu ku fasiray waxaa kaloo lagu fasiraa adduunkaba ilaahay bedel inuu ku siinayo shayga markaad ilaahay dartiis u bixido nabiga sal allahu calay waslm xadiis saxiixa ka sugan waxa weeyaan malag laba malagaa taaganu subax kasta oo dhawaaqaysa malag wuxuu leeyahay allaahumma acdi munfiqan khalafa ilaahayow qofka wixiisa bixiya bedel sii qofka hantidiisa meesha xaqaa ku bixiya ilaahu bedel sii mala kalena wuu dhawaaqaya wuxuu leeyahay allaahumma acdi mumsikan talafa ilaahow qofka ku dhegan xaqa oo bixila ilaahu baabasi oo maalkiisa baabi'i marka khalafka waxa weeyaan wixii aad bixiday ilaahay bedel inuu ku siiyo wamaa anfaqtum min shayin fahuwa yukhlifu ilaahay bedel isagaa bixinaya marka alxusna taasna waa lagu fasiray laakiin macnaha horaa tacjiib badan labaduna ma isdiidayeen oo labadaba ilahay waa ku siin bedel adduun iyo abaalmarinta weynoo jannada ah ilaah wuxuu yidhi subxaana fasanuyasiruhu qofkaas waa fududaynayna qofkii sifaadaas laga helo waa maxay wixii ilaahay amray inuu bixiyo waa bixina ilaah cabsidiisu u bixina wuxuu rumaysan yahay ilaahay adduunkana inuu bedel siinayo aakhirana janno ku abaalmarinayo sifaadaas qofkii laga helo fasanuyasiruhu waan fududaynayna isaga laftigiisaan fududaynayna lilyusraa xaaladii fudaydka badneedaan u fududaynayna oo waa maxay acmaasha khayrkaan u fududaynayna wey acmaasha khayrka ayaan u fududaynayna wey sidaas cabdullahi bin cabbaas ayay marka waxa weeyaan mar haddii qofku sifaadan u yeesho ilaahi weynaa khayrku u fududayna walidaa sidaas daraaddeed inuu tukado culays ma ah bal waa ku raaxaysana inuu tukado salaadii waxa weeyaan waajibkii waa ku raaxaysana waxa weeyaan soomkii waa u fudud yahay inuu iska soomo inuu sahantidiisii bixiya waa u fududdahay inuu xajiya waa u fududdahay inuu naftiisa ilahay ka gato jeeda waa u fududdahay daacaadkao dhan fudayday u noqonay daacadkao dhan ayaa ilahay u fududayna waa u fududayna ilaahay baa u fududayna saas darteeda culays iyo takliif weyn kuma ahan markuu daacadka gudanayo dhib weynba uma arkaba waa ku raaxaysanaaba maxaa yaele ilaahay yaa u fududayna ilah wuxuu yidhi subxaana wa amaa man qofkii bakiila bakiila bimaa cindahu waxa agtiisa ah ee xaqullaahi ah ama xaqulcibaad ah qofka ku bakiila sekadiiu ku bakiila waxa weeye nafaqaadkii lagu lahaayu ku bakiila ma bixinayo waa ku bakiila wastaqnaa ee deeqtoonaado ilaahay iska deeqtoonaysiiya ee sida qof ilaahay ka deeqtoonoo kale u dhaqma wakadaba beeniya bilxusnaa tii wanaagga badneed in ilaahay waxaan hadduu bixiyo janno ugu abaalgudayo tiiyuu beeniye tii wanaagga badneed waxa weeyaan waa jannada inuu ilaahay weyna ku abaalmarinayo janno qofka beeniya ilah wuxuu yidhi subxaana fasanuyasiruhu qofkaasna waa fududaynaynaa lilcusraa xaaladii culayska badneedaan u fududaynaynaa oo waa maxay shartaan u fududaynayna sifaadaas qofka laga helo bukli wuxuu ku baqiilin xaqi ilaahay xaqi ilaahay ku waajibiyey sekadii ayuu ku baqiilin oo maalkii inuu ka bixiyo wuxuu ku baqiilin nafaqaadka ilaahay ku waajibiyey bixasbi imri'in min alimi an yaxbisa quuta man yamliku nabiga sal اlahu alيه waslam xadiid saxiixay uga sugantaha qofka dembi waxaa ugu filan oo macnaha hadduusan dembi kala gelin naar gay kala inuu ka celiyo biilka dadka ilaahay ku waajibay inuu biilka siiyo intaasaa dembi ugu filan hadduusan mid kala gelin intaasaa ku filan marka qofka bakiila ee ku bakiila xaqii alle xaqii addoommada ee bixi waaya waxaa ilaahay u fududaynayaa subxaanahu wa tacaala waa maxay dariiqa sharta sharta u fudud waxa weeye shirkigaa u fudud waxa weeye waxaa u fudud macaasida salaad la-aantaa u fudud zinadaa u fudud tuugadaa u fudud khiyaanadaa u fudud beentaa u fudud xantaa u fudud laakiin daacaadku waa dhib daacaadku dhib ay ku tahay haddii la yidhaha salaadan kaala afarta ragca soo tuko waxa weeye wuxuu leey ilaa inoo fududee hadduu ugu roon yahay haddii kalena maba rababa ma awoodaba maxaa yaele culaysaa ka saaran waxaa asaga u fudud sharta sharta u fudud bis waa qof marka meel loo diyaarinayo waa qof meel u socda oo meel loo diyaarinayo khayra shartan waa afar labaatan sac waa kallaha subaxdii kull maantoo dhan waxaa u fudud inuu qayliyo suuqaas taagnaa oo qayliyo laakiin labada ragca afar ragca inuu soo tukadaa dhibay ku tahay dhibay ku dhibay ku tahay inuu takallaho fadhi ku dirirka fadhiisto oo waxa weeyaan shan iyo toban saac saas u fadhiyo daldalmo oo fududa laakiin hal saac inuu diin dhegaysa uma fududa ma awoodo ma awoodo shartaa u fudud qayrku waa ku culus marka ilaahay baan ka mangelayna marka saas darteeda wuxuu yidhi alxaafid ibnu kaiir ayadan waxay ku macnato la mid tahay wanuqallibu afidatahum waabsaarahum kamaa lam yu'minuu bihi awala mara ilah wuxuu yidhi subxaana waan gedgedinaynaa quluubtooda iyo indhahooda oo xaqaan ka gedayna xaqa maba la tusayaba annagaa ka leexaynaba xaqa maxaa dhacay markii ugu horreyday xaqa arkeenay diideen marka taas macnaheedu waa maxay taas waxay yidhahdeen yidhi marka culummadu macnaha laga fahmaa halkaas waxay tahay wanaagga haddaad samaydo jazihiisa iyo qayrkiisa waxaa ka mida wanaag ka dambeeya inuu kugu hanuuniyo shartana xumaanteeda waxaa ka mida shar ka dambeeya inuu kugu hanuunido marka ugu horraydaba haddaad khayraadka u degdegto waxaa kuu sii fudaana ilaahay baabka qayrku kuu furaya laakiin marka horeba khayraadka markaad ka caajiso ama marka hore xaqu kuu caddaad aad dib isku dhigto ilaahay quluubtaadu qunful saari ilaa aad naarta ku tagto nacuudu billahi minha sidaas darteeda qofka ilaahi weynaa subxaanahu wa tacaala waxa weyn uu ka arko qalbigiisa inuu qayrdoon yahay qayrka u qasdayo ilaahay waa waafajina tawfiiqu sin markaasaa qayrku fudayd u noqonaya qofka ilaahay qalbigiisa ka arko waxa weyan dib isku dhigidda iyo qayrka inuu dib uga taagan yahayna ilaahay weynaa subxaana wa tacaala qayrka ayuu ka qunfulin qayrka ayuu ka qunfulin naxuudu billahi minha ilaah wuxuu idhi subxaana wamaa yuqni maada laba macnaa kuugu bannaan inaad istifaamiye ka dhigto macnuhu markaas wuxuu noqon wamaa yuqni muxuu ka deeqayaa canhu qofkaas xaggiisa maaluhu maalkiisa idaa taraddaa markuu naarta ku shalwado taradiga waxaa la dhahdaa meel kore inaad ka soo dhacdo meel hoose u dhacdo naxuudu billahi minha marka markuu naarta ku shalwado bal maalkiisi muxuu ka deeqi maalkii uu ku bakiilay maalkii uu ku bakiilay in badan waxa weeyaan iska daa bukligu wuxuu la gaarayaa caruurta uu dhalay inuu uga bakiilo caruurta kuwa uu dhalay qaara uga bakiila inuu siiyo xaqoodii soo maana arag kuwa badan oo waxa weeyaan ninkii iyo gabadhii waa kala tegayaan markaasuu leeyahay shilin sii macruurta haddaysan isiihayn caruurtiisii wuxuu leeyahay shilin sii ma waa kuwii uu dhalay bal fiiri qofkaas bukli meesha uu ka gaaray ilaahay baa kugu waajibiyey inaad siido ayadaana xaq u leh carruurta inay haysato yaa ku yidhi ka qaado waa fasaadi maxaad uga qaadeen waxa weyn waa dulmi iyo baqi caruurtaas intay toddoba sano ka gaaraan iyadaa xaq u leh inaad hayso inay inay haysato adigana waxaa xaq lagugu leeyahay inaad bixdo biil maana ha ii dhigto wax jira maaha waa baqi shardi jirana maaha marba hadday waxa weyn carruurtii haynaydo oo ay daryeelaydo iyadaa xaq u leh xaad carruurtaada uga bakiile ayadaa ilaahay baaba u ogolaada inay haydeen xaase ugu diiday waa baqi so uma jeedin markay toddoba gaaraanna aabbihii hooyo mid raaca laleeya carruurta soo ma ee markay laftigeeda adigu iskama lihi weligeedna biilku aduu waajib kugu yahay hadday iyadu hayd haddaad aduu haydaba marka bukliga yuu kula gaarin waxa weeyaan carruurtaa dhashay inaad wax uga bakiisho marka dambe ilah wuxuu idhi subxaana inna calaynaa korkeenna waxaa ahaaday lalhudaa hanuuninta wa inna lanaa waxaa noo sugnaaday lalaaakhirata midda dambe iyo waluulaa midda hore labadaba annagaa iska leh oy noo sugnaadeen faandartukum waan idin digayaahu ilahay yidhi subxaana naaran naar ayaan idinkaga digayaa naartaasoo taladaa holcaysa naar holcaysa ayaan idinkaga digayaa naartaasoo laa yaslaahaa uusan gelin ila alashqaa qofka shaqinimada badanoo nasiibka daran maahane alladii shaqigii ayaa gala kadaba beeniyey aayaadka alle oo watawallaa daacada allena ka jeestay wasayujannabu waa la fogeeyaa haa naarta waa laga fogeeyaa alatqaa qofka alla ka cabsiga badan alladii taqigiyaa naarta laga fogeeyaa yu'tii bixiya maalahu maalkiisa yatasakaa xaalo uu isdahirayo walxaal ayuu maalka bixiyaa liaxadin walxaal ayuu maalka bixiyaa maa liaxadin qofna aysan ugu sugnaanin cindahu agtiisa min nicmatin nicmo nicmadaasoo tujzaa la abaalgudo ila ibtiqaa'a weji rabbihi wejiga rabbigiis dalbid uu dalbayo darteedu u samaynaa rabbigii alaclaa ee sarraynta badnaa wala sawfa mar dambe ayuuna yarda raadlid noqon doona wamaa yuqnii maada macnaha labaadoo ku bannaan waxa weeye naafiye in laga dhigo wamaa yuqnii ka deeqi maayo canhu xaggiisa maaluhu maalkiisu idaa taladaa markuu shalwado wey inna calaynaa lalhudaa allah subxaana wa tacala wuxuu leeya dusheenna waxaa hanuuninta hidaayadu waa laba macno hidaayatu dalaala walbayaan in xaqa la caddeeyo iyo baatilka hidaaya la yidhahdaa hidaayana waxaa la yidhahdaa hidaayatu tawfiiq in qofka qalbigiisa xaqa la waafajiyo la geliyo hidaayada labadaas macnay leedahay hidaayada halkan lagu sheegayaa waxay tahay waa hidaayatu dalaala walbayaan waa hidaayadii caamka ahayd oo qof kastaba waxa weeyaan ilaahay uu u kala caddaynayo hidaayadii caamka ahayd wey oo ah hidaayatu dalaala walbayaan waxa weeyaan xaqa in qofka loo caddeeyo baatilkana loo caddeeyo liyahlika man halaka can bayina wayaxyaa man xaya can bayina si qofkii waxa weeyaan badbaadayana isagoo og dariiq cad ugu badbaado qofka halaagsamayana isagoo is-og uu u baadiyoobo sidaas wey hidaayada halkan lagu sheega waa midaas marka ilah wuxuu idhi subxaana inna calaynaa dusheenna waxaa ahaaday lalhudaa hanuunin inaan xaqa kala iyo xalaasha kala caddayno xaqa iyo xaaraamta inaan kala caddayno oo xalaasha iyo xaaraamta kala caddayno xaq iyo baatilka aan kala caddayno dusheennay ahaatuu ilahi yidhi subxaana waina lanaa waxaa noo sugnaadu ilaah yidhi lalaakirata midda dambe iyo walula midda hore midda dambe waa aakhirada tan horena waa adduunyada adduun iyo aakhira annagaa iskaleh waa mulkigeenna annagaa ku tasarufayna wey keligeena iskaleh weliba xasri wax laydhaha lagu sameeyey taqdiimu maxaqu takhiir yufiidu lxasr ina lanaa waina lanaa annaga keligaynay noo sugnaadeen cid kaloo iskale marka ma jirto mar haddii allah keligiis leeyahay waa in asaga qofka doonaya adduun iyo aakhiro uu asaga ka dalbadaa ilaa inta kale waxba ma laha wafaaqidu shayin laa yucdiihi qofkuna ugu xusan lahayn kuma sii karo soo maha marka janno allah hayste adduunka nicamtiisa allah haysta kulli waxa dhan marka ilaah keligiis inaad weydiisato kuna noolaato amarkiisa maadaama asagu iska leey asagu iska leeyahay adduunkana amarkiisa ku noolow aakhirana sida uu asagu ku yidhi waa lagu gaaraa waa inaad waddadaas marto oodan waddo kale ku raadin aakhirada isagaa iskale soo maahan waxaad uga baahan tahay isaga ka weydiisa cid kale ha ka weydiisani asagaa iskale soo maahan adduunyada amarkiisa kula noolow isagii allihii iska lahaa ayaa u degsaday axkaam lagula noolaado waa sharcigiisa aakhirada asagaa iskale dariiquu sheegay lagu gaaro dariiq kale ha ku raadin oo cibaado uu alla jideeyey mida aan ahayn inta samaydo aakhira ha ku raadin ilaa isagaa iskaleh ila wuxuu yidhi subxaana faandartukum waan idiin digayaa naaran naaran idinkaga digayaa naartaasoo taladaa holcaysa naar holcaysaan idinkaga digayaa naartaasoo laa yaslaahaa uusan gelayn ila alashqaa qofka shaqinimada badan maahane qofka aad u ayaanka daran oo nasiibka daran qofaan ahaynu ma galo macnaha dukhuulan mu'abadana laga hadlaa waxa weeyaan qofka ashqi ah ashqaa waa qofka dadka ugu ayaanka daran waa qofka naarta gelaya oo ku waaraya laakiin waxaa dhici kara dad muminiina inay naarta galaan waana xadii saxiixa waa xaqiiqo inay gelayaan waa dhici karta maana waaba xaqiiqo dad muminiina inay gelayaan oo nabigaa sheegay sal allahu alay wasalam ilahay nugama mid dhige weliba dad tukada oo nabigu yidhi sal allahu alay wasalam inta naarta lagu tuuro ayaa intii sujuudda maahan inta kale naarta cunaysa oo dhuxulo ayay noqonayaan marka laakiin gelitaanka aayaddan looga hadlaa waa dukhuulan mu'abadan saas darteeda ashqaa maahan midka muuminka ahoo naarta xataa gela waa shaqi shaqi waaya oo nasiib daro waa haysataa qof naar galay laakiin ashqaa maahan ashqaa waa ismu tafdiil dadka kan ugu ayaanka daran maahan oo asaga dadaa kasii ayaan daran midka muuminka naarta gela sababtoo asaga waa laga soo saara waa la hubaa haddayba qalbigiisa ku jirto mihqaala darin min iimaan dhuuracase qadarkeedu iimaan ah waa laga soo saara yidhi nabigu sal allahu alay wasalam marka isaga dhibaata waa haydaa xoogaa shaqinima waa haysataa laakiin yaa ka daran midka ku waaraya kaasaa marka wuxuu yahay ismu tafdiil alashqa midka shaqinimada badan kan kaleetoo gelaya laga soo saarana waa shaqi laakiin ma shaqinimo badna waa laga daranya marka ilah wuxuu ihi subxaana naartaasoo laa yaslaaha uusan gelayn ila alashqaa midka shaqinimada badan maahan mid kale macnaha dukuul muabad ah alladii shaqigiiya gelaya kadaba beeniyey xaqa oo aayaadka alle beeniyey oo qalbiga ka beeniyey watawallaa kana jeestay daacadii alle oo xibnaha inuu ilaahay ka adeecana ka jeestay shaqi kaas weeye midka gelaya waxa weeyaan qofka qalbi oo gelitaan waaritaana waa midkaas waa mid qalbigana xaqii ka beeniyey xibnaha inuu ka hogaansamo daacaadka ilaahay ka sameeyana waxa weeyaan diidoo ka jeestay marka waa gaalkii ilaah wuxuu idhi subxaana wasayujannabuhaa naarta waxaa laga fogaynaya oo laga dheeraynayaa alatqaa qofka taqnimada badan qofka taqnimada badan ee alla kacabsigiisu aad u badan yahay naarta waa laga fogaynaa is arki maya alladii taqigiiyaa laga fogaynayaa yu'tii bixiya maalahu maalkiisa muxuu bixinaa ma dad iskuusaa maya yatasakaa xaala uu isdahirayo waxa qofka naarta laga fogeeya waa qofka maalkiisa bixiya meelihii ilaahay ku bixiriyuu ku bixinaa sakadiiya ugu horayd waa rugni min arkaan islaama wuu bixinaa waxa weeye dhammaan nafaqaadka ilaahay ku waajibiyuu bixinaa markuu bixinayo cidna istusi mayee waxa weeyaan yatasakaa xaalo uu isdahirayo naftiisuu ka dahirayaa waxa weeyaan bakiilnimada naftiisuu ka dahirayaa xumaanta damnuuntuu ka dahiraya oo ilaahay baa ugu dembi dhaafaya maalkiisuu dahirayaa ilaahay siiyey walxaal ayuu bixinayaa yuuti faacilkeeda ka xaale walxaal ayuu bixinayaa maa liaxadin qofna aysan ugu sugnaan cindahu agtiisa min nicmati nicmo nicmadaasoo tujsa la abaal gudo marka uu bixinayo wuxuu dadka uu siinayaa dad abaal u galay oo isleeyahay abaalkii gudo maahan ee waxa weeyaan wuxuu u bixinayaa sida soo socota ila ibtiqaaa wajhi rabbi ila ibtiqaa laakin facala dalika waa istinaha munqadica laakin facala dalika arrintaas wuu sameeyey ibtiqaa'a wajhi rabbihi rabbigiis wejigiisa dalbid u dalbayo wuxuu is leeyahay berri qiyaami dadka jannada gelaya oo wejiga rabbulcaalamiin arkaya aad ka mid noqota ilaa nabiga sal allahu calayh wasalam wuxuu noo sheegay berri qiyaama dadka jannada gala sida dayixaas ay u arkayaan ay rabbigoodu u arkayaan rabbigay caabudi jireen ay arkayaan sowma jeedid marka wuxuu isleeyahay markuu maalkan bixinayo cid abaal ku leheed uu abaalgudaya maahan wuxuu u bixinayaa berri qiyaama dadka jannada gelayo rabbulcaalamiin arkaya aad ka mid noqota saasuu bixinaya dadka noocaasaa naarta laga fogeeye marka qofka haddii abaal loo galo inuu abaalkii gudo xaraan maahane waa sharci bal waa sunno laakiin tanaa ka sii ajir badan wey marka lagu leeyahay qofka naarta laga fogeeyo waa dadka maalka bixiya ayagoo maalkaas aan u bixinayn waxa weeyaan wax lagu leeyahay oo abaal ay gudanayaan ee ilaahay wejigiisa ku dalbaya marka lagu leeyahay macnaheeda ha ka fahmin haddii abaal laguu galo haddaad guddo inaadan fiicnayn macnaha laba darajay kala yihiin nabiga sal allahu calayh wasalam waxaa ka sugan man sanaca ilaykum macruufan fakaafiuuh qofkii wanaag idiin sameeya u abaalguda u abaalguda inaad abaalguddaa waa wanaag xumaan maaha weliba haddaadan abaalgudi karin maxaad samayna iska aamusin maya ducee jazaaka allahu khayran de qofka abaal kuu gado fain lam tajiduu bima tukaafiuunahu fadcu lahu nabigu wuxuu leeyay sal allahu calay wasalam haddaadnaan helay waxaad ku abaalguddaan duceeye u duceeye ilaa ducada kuwad aad istira waa u abaalgudda kuwad marka waxa weeyaan taas waa wanaag laakiin tanuna waa ka sii saraydaa waa ka sii saraydaa adoon qofna abaal kuu lahayn inaad maalkaagi ku bixido ood cilmigaagi ku bixido ood sumcadaada ku bixido wax la bixinaa maal kaliya maa wax badanaa la bixinaa waxa weeyaan jaahaagaa waxgooya waxa dhacda qofkan waxbaa ka xihan asaga wejigiisu ma gooyo adiga wejigaagaiyo sumcadaadaa gooyda waa u shafeeci waa waxqabad wax weyn weeye waxa weeyaan carabkaagaad ugu shafeeci ishfacu tujaru uu dhihi jiray nabigu sal allahu alay wasalam war ergeeya ajar allah ini siiye wejigaagaad bixin maalkaagaad bixin cilmigaagaad bixin caqligaagaad bixin qofka inaad wax tartaa lagaa rabaa adoo ujeeddadaadu tahay ibtiqaaa wajhi rabbi ila ibtiqaaa wajhi rabbihi laakin facala dalika arrintaas waa yeelay ibtiqaaa wajhi rabbihi rabbigiis wejigiisa dalbiduu dalbayo rabbigii alaclaa ee koraynta badnaa iyo saraynta badnaa ilaah wuxuu yidhi subxaana wala sawfa mar dambe ayuu yardaa qofkaasu raalli noqon doonaa qofka sidaas yeelaa waa raalli noqon doonaa aayaddan sida xaafid ibnu kaiir uu sheegay ijmaac ayay ku soo naqliyeen culammada gobol in waxa weeyaan ay ku soo degtay abubakar sidiiq radia allahu tacaala canhu macnaha aayadahan dambe oo waxa weeyaan ka bilowda wasayujannabuha alatqa marka laakiin aayaddu waxaad u leedahay alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuusi sabab oo macnaheed waxa weeyeen aayaddu abubakar iyo hebel kuma dhawaaqin sifaaday sheegta cibrada aayadda marka meesha laga ictibaarina ama laga fiirinaa waa sifaadaas ayu qof kasta oo sifaadan yeesha ayaa ilaahay naarta ka fogaynaya marka dadka sifaadan leh uu ugu horeeya abubakar dadka sifaadan leh uu ugu horeeya abubakar laakiin qof kastoo sifaadaas yeesha ayaa waxa weeyaan aayaddan ballanqaadka ilaahay ku ballanqaaday ayaa helaya weye